shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bini'aadinimada gaar ahaan fatahaadii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhufatay qeybo ka mid ah deegaanada hirshabeelle iyo ka jawaabidda xaaladihii ka dhashay shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle gaar ahaan kuwa wada shaqeynta la leh hay-adaha oja iyo w f p guddoomiyaha gobolka iyo kan degmada jowhar waxaana dhinacyadu ay diiradda ku saareen dardargelinta howlaha wadajirka ah ee ka dhexeeya maxamuud xasan bariise xogayaha guud ee degmada jowhar ayaa waxa uu v o a uga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee kulanka looga hadlay waxaa magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabeelle ka qabsoomay kulan u dhexeeya maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo maamulka degmada iyo hay-adaha internationalka oja iyo w f p iyo local n g o-ga bartinareska ah shirkaas waxaa looga hadlay arrimaha bini-aadanimada iyo maxaa la yidhaahdaa sidii loo horumarin lahaa waxaana shirka shir guddoomiye guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamed maxamuud nuur cornel masdile waxyaabaha diiradda lagu saarayn waxaa ka mid ahaa sidii maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha socdo ee w f p socdo oo gargaarka ah la hormariyo iyo maxaa la yidhaahdaa caafimaadka iyo nutritionka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo barnaamijyada kale ee horumarinta mudane bariise ayaa waxa uu intaa ku daray in kulanka sidoo kale looga hadlay horumarinta iyo adeegyadii dowladnimada in la gaarsiiyo deegaanadii dhowaan al-shabaab laga saaray sidoo kale waxyaabaha shirka lagu falanqeeyey waxaa ka mid ah in meelihii shabaabka lagu xoreeyey ee dhowaan gacanta dowladda soo galay sidii loo gaarsiin lahaa gargaarka bini-aadanimada iyo siday u heli lahaayeen maxaa la yidhaahdaa waxbarashada caafimaadka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo cuntada waxyaabaha kaloo laga hadlay waxaa ka mid ahaa meelaha maxaa la yidhaahdaa ee ka jiro xaalad xaaladaha caafimaad oo ugu horeyso deegaanka gololey galbeed iyo saarsaare oo ayagana kka jiraan xaalad shuwan biyood ah oo gololey maxaa la yidhaahdaa ay saddex qof ugu dhimatay oo shubanka soo ritay iyo saarsaar oo qof ku dhintay iidan arintaas waxyaabihii laga hadlay ka mid aheyd maxaa la yidhahdaa sidii dadkaas daawooyin oo maxaa la yidhahdaa ka hortaga ah loo gaarsiin lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha kaloo laga hadlayna waxaa ka mid ahaa in maxaa la yidhaahdaa la hormariyo caafimaadka in la hormariyo waxbarashada in maxaa la yihahdaa saro loo qaado barnaamijka gaarsiinta ee gargaarka meelaha la xoreeyey xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne